muddo ku dhow laba sano xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka deegaanka awdinle ee gobolka baay lama gaarsiin wax adeega caafimaad ah oo loogu gargaarayo bulshada deegaanka iyo kuwa uga yimaada tuulooyinka fogfoga gudoomiyaha deegaanka awdinle ibraahim maxamed nuur ah ayaa kormeera ku tagay xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ah ee deegaankaasi isagoo kormeer guud ku sameeyey qeybaha ay ka kooban tahay xarunta si uu wax uga ogaado xaaladda guud ee ka jirta xarunta maamulka iyo shaqaalaha xarunta ayaa ka warbixiyey xaalada guud ka jirta xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka awdiinle ay dadaalo badana suubiyaasi laakiin mashruuci yaa ku dhammaaday muddo oo hadda sanadkii lamaad dareero sanad ibar camal la marahayo la rooga waagaas i dhabtan unuun mukutabna shaqaalihii ena roogna awalka shaqaalo badan ilaa baydhowii meelo ku kuweysya roogaan laakiin hadda dadkii deegaankan dhaladay yaa rooganoo ka shaqeeyahayaan voluntarya ka ka shaqeeyahayaan mc edkii nadaafadiis haye hagaajintiis hataa madoo bersho meel eraayi daawo oo jeebabka ee lakusiyoo jaran wali emergency ee kooy oo emergency ahaan an diyaarsadaano jaran markun walaagi dhon hadda waayne unuuna unta ku horhor mabaahina geeg mayba go-aansane inti unu maamulkaana la talano oo walijar mc edka an sheegna mc edkii binaanka hadhigna oo tabartaanoba una markuun unta mooduaytee gudoomiyaga saasaanku weerni aka dhawaaw gudoomiye meela eraay baahada mc edka saasu walka dhalaay owlaadalaka tilaalay nutrition malmalaatilika biyaayi maamooyin kata oo uureyta iyo aadhaloodka ee hadda seminaaro oo wacyigelin ee lanku suubiyaay dadalaka tawbaraay walaagi dhon hata ma jaran mayb waa hay-adii kuley tabra wayti yaana ilaa hadda sii anbatimahan inagana unuun mays ernay dadkii deegaankii baahaday taala way inbaahinya wali tabartaanahayti way ku qobaday markuu mayba fadaane sidii un walka helo fadni oo mayla eraay mc edkun isbedel kusuu biifaday wasaaradda caafimaadka mayla eraay unka horeyta intii ogaata oo mayla eraay meelun isbedel kii hore ku kufayla ilaahay lug fadee hantiunu ku helna maamulka saasaan ku weerni tuulooyinka mtedkan kiring madiinkeerta labaatan kilomitr to shan kilomitr iyo marwalbalankakoya idigi madior barnaaya waysiin onogen biran bayr malan dategno walhunaynon malaansaas daraadiya maamulka wayanka la kaadlana misan ku weernay indiisu magaalada mtedkan baadis walnin gogobada noo deersi ay loo samafarka